Todobaatan carruur aqoon ah ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya loogu qaybiyay dharka ciidanka, kuwaasi oo ay soo baxsadeen dad muxsiniin ah oo ku nool dalka dibadiisa. Munaasabadda loogu qaybinayay dharka ciidanka waxaa goobjoog ka ahaa maamulka gobolka Banaadir, culumuuddiin, waalidiin, dhalinyaro iyo carruurta loogu talagalay cidsiinta. Xaseyn Ibraahin oo loo soo wakiishtay deeqdan ayaa ka waramaya deeqda dharka ciidanka ay qaybiyeen.
Carruurtan waxaan leenahay annagu ka dhalinyaro ahaan caqligeenna iyo garashadeenna intaanayna fartay dadkii walaalaha ahaa ee muxsiniinta ahaa ee kaalintooda qaata ayagana waxaan leenahay meesha aad ka soo bixiseen beddel khayr qaba arrintan waa arrin u baahan mar walba ka warqabkeeda iyo ka warxiinteeda in la xoojiyo ummad ahaan caqligeenna waxaan u malaynayaa inuu sarreeyo dad waxbartana aan u badannahay laakiin waxbarashadeenna haddii aanan curin aysan ku jirin waxaan isleeyahay dadkeennii na sugaayay xoogaa waa moral xum ay arkayaan qaar ka mid ah marti sharafkii ka qayb galay cidsiinta carruurta ayaa ka mahad celiyey in la saacido dhallinyarada aqoon ilmaha aqoonta ee dadkii naga dhintay isu diyaariyey inay iidooda iyo xilligooda inay la qaataan dadka soo diyaariyey aad baan idinkugu mahad celinaynaa insha allah ilaahayna idinka ajir siiyo sidaaad u shaqaydiyanna weligiinna u shaqeeya waana soo dhoweynaynaa waana ku faraxsannahay wadajirka iyo garashada aad ku shaqaydeen
waxaan aad iyo aad saakay ugu faraxsanahay aqligeenna iyo aqoonta sarur hadduu keenay carruurtoodii inaan iidsiinno aad iyo aadaan ugu faraxsanahay waa waa la dhimanaa qof walbaabana xilliguu dhimanaa ama hoo hormarto ama hoo daba marto ama da-w ha disho ama xabado ha disho ama duqnimo ha disho waa la dhimanaa waxaa ka sii fiican annaga ilmahoodii oo la iidinayo oo la og yahay ayaa ka sii fiican waa taariikh fiican waaye taariikh fiican waaye haddaan marka dhallinyarada dhallinyarada rag iyo dumarba arrintaa ku dadaalaya aad iyo aad ilaahay karaamaha idinka siiyo
magaalada muqdisho ayaa waxaa ku nool carruur badan oo isugu jirta aqoon danyar kuwaasi oo u baahan in la cedsiiyo maadaama aysan awoodin inay iibsadaan dharka ciidda